kulantii waxaana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba toddobaadkan gebi ahaanba horyaalada qaaradda yurub kooxuhu ay ka nasanayeen iyadoo markaasi qaramada dunidu ay weli u loolamayaan koobka adduunka u soo bixiddiisa oo waddamadan fursadda u helin koobkaasi inay soo gudbaan ay sreerreeb ku jireen halka waddamada qaarkoodna ay kulamo saaxiibtinimo ciyaarayeen haddaba habeenkii xalay ah kulamadii ugu dambeeyey sreereebka qaaradda yurub laga ciyaaray waxaa ka mid ah xulka qaranka griiga iyo korweyshiya oo kulan adag ku ciyaaray waddanka griiga waxaa xusid mudan labadan dal lugtii tan ka horraysay ee toddobaadkan bartamihiisii dhacday in ay ku soo kala tageen afar iyo hal oo xulka qaranka ee korweyshiya ay guushu raacday hase ahaatee griiga oo markan gurigiisa ku ciyaarayay ayaa doonayay guuldaradaasi afarta gool ahayd inuu ka soo kabsado hase yeeshee uma aanay suuro gelin oo eber iyo eber bareeja ayaa korweyshiya ay ku celisay sidaasina korweyshiya waxay ku biirtay waddamada koobka adduunka sanadka labada kun iyo sideedda ka qayb qaadanaya sidaasi lamida waxaa xalayana kulan xiiso badan uu dhex maray waddamada switzerlan iyo waqooyiga ireland lugtii koowaad ee labadan waddan waxaay ku soo kala tageen hal iyo eber oo guriga waqooyiga ireland ayaa lagu ciyaarayay markaasina waxaa hal iyo eber ku guulaystay xulka qaranka switzerlan switzerlan dabcan waxay u baahnayd inaan laga badin oo keliya si ay u soo gudubto wayna xaqiijisay arrintaas waxay ka mid noqotay switzerlan waddamada ku biiray koobka adduunka kuwa u soo gudbay dhinaca iyo waddanka haddii aan jaleecayn rahday qaaradda afrikana waxaa xalayto kulan wada ciyaaray waddamada masar iyo gana balow xulka qaranka ee masar uu hore u xaqiijiyey inuu u soo gudbayo koobka kubadda cagta adduunka haddana kulankani waxau ahaa kii ugu dambeeyey ee gruubka ay labadan dal ku wada jireen waxayna ku kala tageen hal iyo hal bareja kulamo adag ayaa maanta liskaga hor imaan doonaa iyadoo markaasi xulka qaranka ee talyaanigu ay martigelin doonaan waddanka sweden sweden ayaa lugtii koowaad waxa ay talyaaniga kaga soo badisay hal iyo eber oo markaasi waxaa lagu ciyaarayay guriga xulka qaranka sweden haatan waxaa lagu ciyaarayaa waddanka talyaaniga oo caawa ayaa labadan waddan ay fooda isgelin doonaan talyaanigu waxay u baahan yihiin si ay usoo gudbaan ugu yaraan inay laba gool iyo waxba ku badiyaan haddiise talyaaniga bareeja lagu celiyo ama ay ku guulaystaan labiyo hal waxaa markaasi suuragal noqonaysa in xulka qaranka sweden ay soo gudbaan oo ay ku biiraan waddamada u soo gudbaya koobka kubadda cagta adduunka talyaanigu maadaama ay gurigooda ku ciyaarayaan waxa ay ku xisaabtamayaan in ay guul ka helaan kooxda kubadda cagta ee waddanka sweden garoonka gusebe meza ee amaba loo yaqaano sansir stadium ee magaalada milano ayay labadan waddan ku kulmayaan waa garoon weyn oo ilaa iyo siddeetan kun oo dada qaada laakiin lama oga in garoonkay dadka buuxinayaaba ahi ay talyaaniga guul u keeni karayaan dhinaca iyo haddii aan ajaleeco afrikana waxaa caawa wada kulmi doona waddamada burkina faso iyo kaberde iyo sidoo kale xulka qaranka ee senegal iyo south africa senegal waxa ay south africa ka badisay kulankii kan ka horreeyey waxaana kulankaasi ay ku xaqiiqsatay inay ka mid noqonayso waddamada afrikaanka ah ee xaqiijinaya inay koobka kubadda cagta adduunka ka qayb galayaan waxaa xusid mudan in toddobaadkan ka hor ay soo baxeen oo keliya masar iyo nigeria hase ahaatee dhowrkii kulan ee la ciyaaray toddobaadkan waxaa morocco iyo senegal iyo tunisiya u suura gashay in ay ka mid noqdaan waddamada shanta ah ee matalaya qaaradda afrika kana mid noqonaya koobka kubadda cagta ee adduunka sidoo kale dhegaystayaal waxaa xusid mudan in waddamada new zealand iyo beru oo kulankii hore ku soo kala baxay eber iyo eber bareejo ah in ay wada kulmi doonaan arbacada marka ay ku beegan tahay taarikhdu shan iyo tobanka halka australia iyo honduras oo iyaguna sidaa si lamida eber iyo eber kusoo kala tegey iyaguna ay waddanka australia ku kulmi doonaan haddii aan si kooban u jaleeco waddamada ilaa iyo hadda xaqiijiyey in ay soo gudbaan waxaa ka mid a qaaradda asia iiraan jabaan kuuriyada koonfureed iyo sacuudi arabiya halka waddamada laisku yidhaahdo ee waqooyiga america oo ay ka mid yihiin bartamaha maraykanka iyo jasiiradaha ku yaala waddamada maraykanka badahooda la yidhahdo caribbianka waxaa ka soo gudbay halkaasina mexico panama iyo waddanka costarica maraykanku dabcan sanadkan wuu ka maqan yahay koobka kubadda cagta adduunka oo isagu sooma aanu gudbin dhinaca iyo koonfurta maraykanka amaba waddamada latin america laisku yidhaahdo argentina brazil colombia iyo uruguay ayaa ayagu halkaasi ka soo baxay waxaa dabcan isku maqan oo la sugayaa inay guulo ka yimaadaan kulamada isreereebka ay ciyaarayaan ee beru iyo honduras ay la kala ciyaarayaan australia iyo new zealand ciddii halkaasi ka soo baxda iyagana waxaa la filayaa koobkaasi waddamada ka qayb qaadanaya ay noqon doonaan qaaradda yurub oo dabcan waddamada ugu badani ay matalayaan koobka adduunka ayaa waxaa soo gudbay belgium england faransiiska jarmalka iceland poland bortugal ruushka oo lagu qabanayo koobka serbiya sbain switzerland iyo weliba waddanka korweshiya waxaa isku dhiman waddamada denmark iyo ireland oo iyaguna kulan adag yeelan doona ee toddobaadkan bartamihiisa oo haddii labadaasi dal ay ciyaartaasi dhex maraysa ee midkii markii guushu ay raacdo ayaa soo badin doona waayo lugtii hore waxa ay ku kala tageen labadan dal eber iyo eber bareejo ah oo waxa goolalh iskama aanay dhalayn waxaana markaasi lagu ciyaarayay waddanka denmark haatan waxaa kulankan lagu ciyaarayaa maalinta talaadada ah waddanka ireland waxaa la arki doonaa haddaba ciddii ay u suura gasho in ay xaqiiqsato koobka kubadda cagta adduunka inay ka qayb gasho sanadka labada kun sideed iyo tobanka oo waddanka ruushka lagu martigelinayo dhegeystayaal barnaamijkii faaqidaada ciyaaruhuna intaa haynoo joogatanee kulan dambe waa masxaad weydila sida ay nabadgelyo